waxaan rabaa inaan ka hadlo duruufaha jira duruuf ka mida waxaan caddaynayaa oon ku hadlayaa afka xildhibaanada laga soo doortay koonfur galbeed annagoo afkooda u dhashay deegaanada bakool waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo annagoo ah xildhibaanadii koonfur galbeed laga soo doortay deegaanka yeed ceelberde iyo aato inaan nahay dadkii la soo doortay koonfur galbeed waxay leedahay oo ii jooga odayaal uwaasyo wasiiro annagoo xildhibaanadii oo haddana la soo doortay oo dulmi aan lagu soo dooranay doorasho xaq ah lagu soo doortay waxaan mas-uul ka nahay wax alla wixii koonfur galbeed ka jira gobolka bakool deegaanka annagu aan ka soo jeedno waxaa imaaday xildhibaanno dawladda federaalka ka tirsan oo ku soo duulay oo dadkii deegaanka ahaa ee oodwadaagga ahaa ee shacabka ahaa doonahaya in ay kala raan oy kala isku dilaan ooy xabad dhexdooda ka dhaliyaan waxaan ooga digayaa xildhibaannadaas dalka ay ku soo duuleen lagama yaqaano lagama soo dooranin dad ay wakiilka yihiinna maaha dadka annagaa wakiilka ah uwaasyadii baa jooga malaaqyadii baa jooga garaadadii baa jooga odayaashii baa waxgaratayii baa jooga xildhibaanadii oo lasoo doortay baa jooga wasiirradii baa jooga waxaan leenahay dadka ka soo duulay ee u soo duulay bakool in ay dab ku shidaan oo dad dariso ood wadaaga ay la dagaalaan oo ay dab ku huriyaan ha ka waantoobeen ha ka waantoobeen puntland dadka ka yimid iyo dadka ka yimid jubbaland ee doo aan u dhalanin deegaanka ee doonahaya inay dad ay u dhalanin aysan aqoonin oo weligoodba aan laga arag intay imaadaan dab inay ku huriyaan ha ka waantoobaan baan leenahay ha ka waantoobaan shacabka deegaanka ee walaalaha ee ood wadaagga ah yaan isku dirin oo dab dhexdooda dhigin ilaahay hadday ka cabsanayaan ha aadeen ha ku laabteen dalihii ay lahaayeen iyo shaqooyinkii loo idmaday ee dawladda federaalka ay u hayeen ha u laabtaan annagu waxaan caddaynaynaa dalkan annagaa xildhibaanna u ah annagaa xukunna annagaa maamulla insha allahu xaqooda ka maqan iyo cabashada ay qabaan dawladda federaalka iyo dawladda koonfur galbeed kulli waa waa annagaa xuquuqda meel alla meesha ay jirto oo ay nala gasho annagaa doonayna annagaa daba soconna uwaasyadii baa daba socda wasiirradii baa daba socda waxaan caddaynaynaa in ay dadkan dulmiga ay ku wadaan ee ay doonayaan inay ku kala geeyaan ay khalad tahay xildhibaanadaas waxaan uga digayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan uga digayaa shacabka masaakiinta ah ee baaba'ay ee abaaruhu dilaysteen ee colaadu dulaysatay ee magaalooyinkooda ay degaaneen lagu qalqalay ee la gowracay ee shabaabku owgata gowracay hadday ugu darayaan oo ay waxtarkooda oga dhigayaan in ay dab isugu dhiibaan ka yeeli mayno ha ka waantoobaan ha ka waantoobaan qodobka labaad waxaan leeyahay shacabka deegaanka anu aan ka soo jeedo ee anu aan ka dhashay ee laga soo doortay annagaa u maqan annagaa u joogna xildhibaanadii baan nahay dawladdii way ballaaran tahay maamulku soo dhawaada leehy wixii cabasho qaba gooshaa u fidsan nin alla ninka cabasho qaba ha yimaado ha ka doodo ha doonto dantiisa laakiin waxaa la sheegahayo iyo waxbaan goynaynaa ninna ciid ma rari karo ninna intuu maga ciid raro meel kale ma geyn karo nin dad wada dhashayo ood wadaagoo abtiya ay sidaa nin kale rari kara ma jiro waxaas lagu hadlayo ee saxaafadda la gelinayo ee adduunka lagu weeshinayo lacagaha lagu guranayo waa arrin khalada arrin khalada weeye taa waa qodob qodobka kale waxaan ka hadlayaa uwaashyada iyo maaqyada iyo guddoomiyeyaalka deegaanka aan kaga soo tagnay dadkaas lugooyay wataan inay idin dulmiyaan bay wataan inay idin lugooyaan bay wataan dadka inay idinku digaan bay wataan dadka inay isxabad ay dhaliyaan bay rabaan marka si si si walaalnimo leh in loo inaad ixsaan ugu samaysaan dadkiinna iyo dalkiinna iyo dariskiinna inaad garataan baa habboon iska ilaaliya iska ka fekera arrintaas nimankaa ay wataan waxaan is leeyahay waxaan idinka digayaa walaalayaalow dadka masaakiinta ee abaaruhu dulleeyeen ee dhibaataya rafaadka ka soo daalay ee, mashaakilka haysta ee, waddooyinka xiran yihiin ee, meel ay wax u soo maraan aan jirin ninka u doonaya xabad inuu dhex keeno ee, ee fikirkiisa uu yahay inuu dagaal geliyo arrintaas ka fiirsada ka fiirsada waan oga digaynaa waan oga digaynaa waan oga digaynaa waxaa dheer dawladda koonfur galbeed dhismaheedii ma gebagaboobin wuu socdaa xildhibaanadii baa la ama- la dhisahayaa la dhammaystirahayaa wixii ka dambeeya maamulladii degmooyinka iyo hawihii ay loo idmaday dawladda loo magacaabaa la gelayaa ee wax alla wixii dawladda koonfur galbeed aad ku leedihiin ee xuquuq ah ama shaqo noqoto ama daryeel eh, gurmud eh, aasaasi noqoto oo dhan koonfur galbeed way waa waa annagaa u daba taagan annagaa xildhibaanadii annagaa ballan qaaday annagaa u dhaarannay waddanka annagaa xukunna dadka ku tumanaya ummadda ee dadka eh, hawlgelinaya ee dadka ka- isku dayska isku diraya iskala hadla iskala hadla annagana waxaan caddaynaynaa inay ka baxaan oy ku noqdaan shaqooyinkii ay ka soo tageen ee- ee- ee dawladda ay federaalka ay ay u hayeen ay ku laabtaan si si walaalnimo leh oo ehelnimo leh oo islaamnimo leh waxaan leenahay ilaahayiina ka cabsada dadka masaakiinta ah dhibaatada iyo hoogga iyo ibtilaalka aysan ka daaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
bismillaah Eh, anigu waxaan ahay dhumbad maxamed dhaqane xildhibaanadii koonfur galbeed soomaaliya waxaan ka soo jeedaa bakool degmooyinka ceelbarde yeed iyo aato Eh, waxaan halka ka caddaynayaa oo aan u sheegayaa ummadda aan matalo eh, inaan ka mid nahay koonfur galbeed soomaaliya gobolka bakool degmooyinka ceelbardayeed iyo aato inaan wax la qaybsannay koonfur galbeed soomaaliya qaybtii aan ku lahayna aan qaadannay Eh, waxaa jirtaa tabasho dadku ay tabanayaan in xuquuqdooda ay wax ka maqan tahay tabashadii waa ku jirnaa annaga ka hadallay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan waa naga ballan qaaday inuu kordhinayo xildhibaanadii degmooyinka xuquuqda ay lahaydna uu siinayo Eh, aan la xaqiri doonin Eh, waasyadii waas cabdi waas bucul waas maxamed waas geedi ayaga ayaan meeshana keenay na soo xulay ee dhisitaanka dawladda iyo xildhibaanada dadkii soo xulay ayagay ahaayeen waxaan u sheegayaa shacabka saddexdaa degmo ku dhaqan ee annaga ka soo jeedno walaalayaalow koonfur galbeed soomaaliya yaan ka mid nahay awalna ka mid baan ahayn ee degmooyinkaas gobolka bakool ayay ka tirsan yihiin haddana wax la goyn karo iyo wax meel loo raraya ma jirto wax allaaliyo xaquuq aydan ka maqan annagaa ku maqan maantana annagaa u dhaaranay mas-uuliyadda shacabka deegaankaa degan iyo kan guud ee koonfur galbeed soomaaliya dhammaan wixii meeshaa ku maqan oo xuquuqa naga warsuga nagu kalsoonaada ilaahay baa na wada dhaliyey ehel baa nahay waad og tihiin markaan soo baxaynay ee soo aadaynay koonfur galbeed soomaaliya tashi baan ku soo baxnay wax isbeddela oo dhacayna ma jiro midda labaad waxaan ka hadlayaa dadkaa siyaasiyiinta ahee meesha ka wada howlaha iyo shaqaqooyinka khilaafaadka ku saabsan xildhibaanada meesha ka hadlaya ee waxaa weeye waddanka annagaa iskale annagaa u dhalannay annagaa u dhaarannay maanta meeshaas wixii waxqabada iyo horumara qofka keenaa soomaaliya nin kastaba ha u dhashee cidna ma hortaagna laakiin ciddii khilaaf iyo dhibaato iyo isku dir iyo colaad meesha ka abuuraysa annaga ma oggolaanayna marba mana u dulqaadan gaar ahaan dadka deegaamada kale ka soo jeeda meeshaa tegay ka hadlaya waxaan u aragnaa isku dir iyo dabandaabo iyo dhibaato inay ka shaqaynayaan waxaan leenahay arrintaa isaga baxa mas-uuliyad baad sheeganaysaan xildhibaano heer qa- xildhibaano heer qaraad sheeganaysaan qaabkaad u shaqaynaysaanna ma aha qaab qarannimo iyo qaab soola- soomaalinimo iyo qaab ehelnimo midna ma aha in la yidhahdo hadda bakool baa la kala goynayaa degmooyinka baa la rabaya meel kale lagu darayaa ma u dulqaadanayno mana ku talinayno mana rabno mana suuragelayso waxaan ummaddaa u sheegayaa gaar ahaan een, eh, maxaa la dhihi jiray shacab degmooyinkaas degan ku nool